waxaan isku kenyaraa inaan xoogaa warbixinoo kooban ka bixiyo xaalada wakaalada biyaha ee hadda mashaariicda inoo socdaan insha alla rajeynay in ilahay markuu nagu guuleeyo biyaha caasimada hargeysa waxay ka bedeli doonaan iyo mustaqbalka waxaynu rajeynayna saynu la wada socno hargeysa oo caasimada jamhuuriyadda somalilan labaatankii sana ee ugu dambeeyey lagu jiray waddankana dadka ku nool iyo baaxideeduba aad bay isku bedeshay waxay ka mid tahay magaalooyinka fiditaanka magaalooyinka marka la eego magaalooyinka ugu fiditaanka badan leh ama populationka ugu faraha badan yahay waxaa sabab u ah iyadoo noqotay caasimadda somaliland oo dee mar hadday meeshu caasimad tahay dad fara badan ama hay-ada ha noqoto ama dawladda ha noqoto ayaa soo dega caasimadaha mar labaad waxay noqotay magaalo nabada oo jawi wanaagsan oo dee caadeedeeda iyo jawigeedu aada u fiican yahay taasi waxay ku qabsatay somaliland dadkeeda badidiisu ama miya ha jooga ama qurba joog ha noqde inay isku soo isgu yimaadaan caasimadda somaliland ee hargeysa waxaa kaloo iyaduna inagu soo biray dalalka aynu jaarka nahay ama soomaaliya oo aynu jaar nahay dadkeeda dhibaatada ee colaaddu had iyo jeer ka jirto inay sabab u noqotay inay dadkoodii ama faamiyadoodii hargeysa soo dejiyaan iyo qurba joogteeni iyo wadamada kale sida etoobiya iyo jibuuti mararka qaarkood waqtiyada kuleelka iyaga laftooda inoo yimaadaan magaalo marka laga sheekeynayna guri kasta oo magaalada kusoo kordhaa wuxuu waajib ku yahay inay biyihiisa iyo xaaladiisu mar walba infrastructurekiisu la kordhaan laakiin may dhicin oo hargeysa inta ay kordhaysay waxaynu dul fadhinay ilaa iminka aynu biyaha ka helaa waa sistamkii loo dhigay kun sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii qaybtiisii koowaad qaybta labaadaan dhigay lixii sideetankii waynu garan karnaayoo waxaa kasoo wareegta labaiyo toddobaatankii koob iyo afartan sano maanta koob iyo afartan sano ka hor hargeysa siday ahayd iyo population intee leeg ayaa ku noolaa kole waxaan malay intayna noos joogtay midkiina koob iyo afartan sano ka hor maynaan jirin sidaynu u dhannahay markaa waynu garan karnaa hargeysa maalinta intay leeg iyo mashruuca jeniska markii la sameynayey dadka hargeysa loogu talagalay intay leegtahay marka aada loo badiyo ee la bunbuniyo waxa la dhaha boqol iyo lixdan kun oo qof ayaa lagu talagalay mashruuca inay mashruuca biyaha ka cabaan hargeysana ma hayno tiro rasmiya oo sugan oo laleehay intaasa ku nool dadka laakiin waxay u badan tahay inay millionka kor u dhacto million laba boqol million iyo boqol baa lagu qiyaasaa markaa waad garan kartaan yani waxa udhexeeya labada haddaan iyaro warbixinta yani caasimadda intaa kusoo koobo wakaalada biyaha hargeysa saddex sanaan xilka hayaaman dhowr bilood bay soo dhactay saddexdii sano saddex sano iyo afar bilood bay noqonaysaa maalintan wakaaladda yimid xaaladda wakaaladdu siday ahayd waa in laisweydiiyaa laisla bandhigaa maanta iyo maalintaasay ahayd markaad meel timaado horta marka hore waxaa laga fikiraa waxaa iminka jira ama ha bataan ama ha yaraadaan inaad sustainable ka dhigto waawil hore waxa dhici jirtay in iminka waa mudaharada dhici jiray mudaharadaas dadkii biyaha heli jiray caadiga ahaa ay ka cabanayaan biyamaan ahayn xalay ama nooma soo dhicin sababto ahayd ijin baa xumaanayey ceel baa xumaanayay ijin marka xumaado ama ceel xumaado biyihiiba toos u saameynan dadki waxaan awoodda saarnaa in marka hore intii dadkii heli jirtay biyahaee caadiga ahaa jiray ay biyahoogii ay noqdaan biyo ay laysku hadlayn karo oo haddii mashiir xumaado ayna saameyn ku yeelan haddii ceel xumaado ayna saameyn ku yeelan taana ilahay wuu nagu guulay taa markanu dhamayn waxaan ujeedsanay mustaqbalka hargeysa in badan baa bilaa biyo ah ha loo doono biyo waxaanu samaynay mashruuc shir weyn oo ayaa lagu qabtay magaalada nairobi aniga iyo wasiirka macdanta iyo biyaha oo waktiga ahaa xuseen axmed ducaale xuseen cabdi ducaale ayaa shirkaa isku raacnay loodan adag baanu gallay in hargeysa ay biyo laadahay caasimadii somaliland noqotay ay biyo hesho ilaahay waa nagu guuleeyey qolada e u daladaa ama midooda yurub waxay maalinta ku dhawaaqeen inay biyo ballaarin caasimadda hargeysa lacag shan iyo toban milyan oo yuuro ah ay bixinayaan lacagtu marka intaa leegtahay saa u ballaarantay mudday qaadataa broseskeedii mashruuc ayaa la siinayaa ayaa maamulayaa nasiib wanaag waxay soo socoshaba mashruucii qolada un habitat dheeraa baa la siiyey un habitat shaqaaley u qortay project manager iyo shaqaalihii siibay u qortay wakaaladda biha dhexdeeda ayay degan yihiin maanta mashruucaas waktiguu leeyahay timelinkiisu waa saddex sano saddexdaasna waa kasoo bilaabmay december laba kun iyo labayo toban dhammaadkiisuna yahay heshiiska saanu ku kala sayaamay laba kun iyo shan iyo toban decembar inay kurayaasha wareejiyaan sababtoo ah mashruuc waa mashruuc ballaaran deeg weyn baa lasoo dhigaya lix boqoloo milmitira awooddeedna waad garan kartaan lix boqoloo milimitir waddanka ma la dhigi karaayoo awood ma ulahan inaanu dhigno waktiyada birarku ay qaadanayaan wakti weeyaan alxamdulilah maanta waxaa soo dhaaftay hal sanaa dhamaaday sanadkii labaad baa maanta bilaabmay waxaan ku rajo weynahay december laba kun iyo shan iyo toban inaanu aada uga soo dejino anu kasoo horreysiino aynu aada ugu dadaali doonaa insha allah ilahayna waxaanu ku rajeynaya ilahay nagu guuleeyo mashruucaasi hadduu inoo dhammaado waxaanu rajeynaa boqol kiiba toddobaatan biyo hargeysa maanta yimaada inay kordhaan boqol kiiba toddobaatankaas markay kordhaan micnaheedu maaha xaafadihii biyaha heli jiray ayaa biyihii loo kordhinayaa boqol kiiba toddobaatan kaa soo kordhay xaafadaha bilaa biyaha ee hargeysa ayaa biyaha gaari doonaan degmooyinka hargeysa shan degmooyin ka kooban tahay juun koobuur axmed dhagax maxamuud habiye gacnibax degmo kuwa oo hundred percent boqol kiiba boqol biyo wada hesha ma jirto biyo la-aantu way ku kala badanta degmooyinka laakiin degmooyin degmo walba qayb baa bilaa biyo ah laakiin way ku kala badan yihin toddoba boqol kiiba toddobaatankaa mashruucaas markuu dhammaado soo kordhayaana xaafadii biyeysnay usoo kordhi maayaan xaafadii bilaabiya hayd bay usoo kordhi doonaan taa waa inaanu aada inu fahnaa oo biyuhu maaha qofka hadduu shalaslo biyuhu usoo dhaceen taagi shan foostaa uu leeyahay oo shantii foosta dhacasaday oo maantana mar labaad soo dhacaan biyuhu maaha sida dharkoo kale qofka hadduu de shaar haysto shaar labaad loo keeno dee wuu kaydsan karaa shan duduu kaydsan karaa laakiin biyaha haddaad adoo shantii foos kuu buuxaan ama foosta ka isticmaalay biyihii mar labaad soo dhacaan kaydsan maysa way ku dhaafayaan mashruucaasi waa mashruuca midowga yurub wax turaanturaaca ma laha steering committee buu leeyahay steering committeegaasi waa toddoba hay-adood baa ayaa maamula saddexdii bilood ba mar isku yimaadaa xafiiskan wasaaradda biyaha isku yimaadaa toddobada hay-adood baa ilaa saddexdii bilood tagay maxaa la qabtay saddex bilood tagay soo socda maxaa la qabanaya waana hay-ado shan somalilandna oo wasaarada ah iyo labada e u da iyo u n haltaas haba yaraatay ilaa maanta ilaa maalintii uu bilaabina waxaanu aniga mas-uuliyaddeedu tahay inaan aada u ilaaliyo aan aada u ilaaliyo inaan timelinkiisu siaan dib ugu dhicin habeeba yaraatay wax murani aanu ka imanin maantadaa sidii maanta u joogno shirkad etoobiyana waa dhisaba ka timid baa joogta geediya bay hargeysan ka udhaxaysa godod laba qodayo sooyal fasax lagaama ciidda la eegaya nooceeda si beerka la dhigaya mustaqbalka laydhaa in sano hayn karaa oo waxaa laga fikirayaa boqol sano ama boqol iyo konton sano taa ciiddu saa inaan cunin baa leeyahy ciidda nooceeda hala ogaado dawlada tallaabadkeedii oo dhan baa yar ciidda marka la qaaday adhis abaa loo diraya sabaa soo ayaa rasalkii keenaya kadib baa loo diraya qoladii qola jarmal oo mashruuca dusha sarka maamusha mashruucaasi waa mashruuca midowda yurub hawshiisoo si fiican bay socotaa mashruuc labaad baa jiro maalmahan hadal badan ka taagnaa ama aada loo siyaasadeeyey waa mashruuca la ydhaha mashruuca xumba weyne xumba weyne qolada khaliifa foundation ayaa waxay noo qodeen toban ceel oo ay ugu tabaruceen hargeysa tobankaa ceel waxay yihiin in caasimadda hargeysa degmada laydhaa gacanlibaax iyo degmada maxamuud hayba laydhaa in biyahaas looga keeno mashruuca fayswankiisi waa la dhameeyey waa la socotano madaxweyne ku-xigeenku waa kii xariga ka jaray laakiin ceelashu halkii bay yaalaan fayskii labaad oo ah beerabkii iyo baraagihii iyo buustaradii biyaha riixayay ayaynu insha allah rajeynaynaa in ay inoo bilaabmaan haddii mashruucaasi uu bilaabmo oo ilaa imika waxaynu gacanta ku haynaa ma jirto waa mashruuca xumbuweyne marka laga hadlayo laakiin haddii uu bilaabmo siduu ilahay ka rajeyna ama qorshahayda nagaytay mashruucaasi mashruuc geed deebla la geynayana maaha deebkaasi xumbuweyne toos uga soo dhaqaaqaya hargeysa beri buu ka soo gelayaa waxaanu ku jihaysan yahin degmooyinka gacanlibaax iyo maxamuud hayde wadayahan dib maxamed moose aad baa loo siyaasiyo waxaa mashruuc baa la duwayay geed deebla la geenaya hargeysina anagu ka wakaalad ahaan ama ka maaray ahaan anaa u wada maarayaa hargeysa waxaan jecelahay biyaha in laga ilaaliyo qabyaaladda in laga ilaaliyo siyaasadda ninkii biyaha qabyaaladeynaya isaga de kolley u taallaa ninkii siyaasadeynana isaga u taallaa waxaan leeyahay nin ka tirsan xisbiga wadani oo maalin hadlayay ayaa wuxuu isagoo welibana sheeganaya mas-uul saro xisbiga ka tirsan ayaa wuxuu toos ugu sheegay yidhi yacnigii saxaafadda oon hayaa qoraalkeedii mashruucii midowga yurub ee afartanka milyan doolaree la bixiyey waa la cunay horta waxaan leeyahay hadalku wuxuu qofku intuu afkiisa ku jiro ayuu wanaagsan yahay afartan milyan ma bixin midowga yurub shan iyo toban milyan oo yuuray bixiya lacagtna dawladda somaliland looma dhigin midowga yurub baa maamulo haya qayb qaybna waxay ugu soo daayeen un habitaas anigu saxiixa kuma lihi wasiirna saxiix kuma leh madaxweynena saxiix kuma laha broceskooga saxda haynu martaa ka waxaan leeyahay xisbiyada mucaaridka iyo ninka xisbiga mucaaridka ee u hadlayay wadani wadankana waxaad ka doontaa mustaqbal hargeysana biyaheedu siyaasad geli maayaan haddii dadkaana qiimeyn doono waxaanu qabanay waxaanu gacanta ku hayno waxaad sheegaysa intaan afkaa kasoo bixin aada hubso lacag afartan milyan oo la bixina ma jirto lacag dawlada cunto ilaahay nagu hal dooraro anaga naga soo gaara ama la maamulaana ma jirte anagu waxaanu maamulaa shayga qualitygiisa iyo timekaan nidhahnaa qualityga shayga ataaha laga dhigo laakiin lacagtana iyagaa proceskooga maraya kaasina waxaan leeyahay waxaad nin weyn baa tahay waxaad dadka u sheegayso ilaahay intaad ka cabs- cabsato waa aakhiro waa lagaala xisaabtamaya aada hubto waxaad ummadda u sheegayso hawlo kale oo fara badan baa jira oonu qabanay oo waxaa kamid ah mashruucii xaraf ood wada arkayseen oo degmada meesha la yidhaha sheekh cumar ay ku baraaday oo maanta biyihii ilaa imika si fiican uga cabayso waxaanu rajeynaynaa in aanu kusoo ballaarino ayax wan iyo ayax tu mustaqbalka dhowna oo iyaguna biyaha la cabi doonaa hargeysa aada waxaanu iskugu taxallujeen annagoo kaala dibiyey oonu hal iyo habeen ka shaqeynaa in wax kasta oo aanu meel kasta oon isku dayno inaanu wax ka keenna inaanu wax ka keenno waayo xaraf baanu wax ka keenay xumboynaanu wax ka wadnaa geedeeb baanu wax ka wadnaa horahaadle baanu wax ka wadnaa marka insha allah hargeysay in badan bay soo biya biyo ahayd oo koob iyo labaatankaasna waddanka lagu jirayba xaafado waxa jira aan wakaalada biyahaba aqoon ama aan haba yaraatay biyo qasabeed baa aragay buweyda ka shubta waynu ognaa buweedaha biyuhu waa mar waa qaalib qiimo aada u sarreeya dadka kayjina state commission bay kaybiyaan markay ugu yar tahay marna kuwaalasigogii dee waa biyo ay kasoo dareen biyihii sare oo biyihii hoose maaha marka insha alla kuwaana ilahay waxaan ka rajeynaa mar maynu ka bixi doonaa lakin iyaga laftooda hawl adag bay ay qaranka iyo dalka uhayaan maalin dhow sida cabashaa kasoo yar baxday waa kuwii mudaharaaday shaqada joojiyey laba cisho iyo barbay ay ay shaqa joojintii wadeen hawsha ciddii xilka badan iska saartay waktiga beddelgelisa baan kamid ahaa hawshaasna boqol kiiba boqol way dhamaatay shalay baan isku kala damaysay oo hawshii waan ka faraqalanay waxa abashiina haba yaraatay hawshaa kama jirto iyadna waa lasoo afjaray anagoo dawladdii guddigeedii aanu ka mid nahay iyo guddigoogii shalay baanu hawshaa gabagabayna hawshaasna way naga dhamaatay iyagana meel weyn bay hargeysa kaga jiraan oo dee intay biyay noo imanayaan xaafado dhan bay hayaan ilahay waxaynu ka rajeynaa inuu ilaahay mashaariicdaa iyo hawlaha aan ka warramay dhammaantoodna ugu dhammeeyo wanaag iyo safgarab idinkana kasoo xaafad ahaan iyo dadweynaha reer somaliland inta maxajalada waddanka ka qabta waxaan aada uga codsanayaa in biyaha siyaasadana laga daayo qabiyaaladana laga daayo ninkay kale iyo tusaale iyo arrin hayaana xafiiskaygu waa u furan yahay waa iman karaa isagaa noo yeeli karaa ciddii wax ku ama fikir ha noqoto ama aqoon ha noqoto wax nagu kordhinaysaan diyaar baanu nahay ciddii dood nalo le dood baanu idinla gelinaayo waxaan nagu qanciyana diyaar baanu nahay